halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankii sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
waa fiidnimo arbaca bisha ogostna waa toddobiyo labaatan idaacadda fiidnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdiiyo sahre ciida nuur
waxaa lagu dhawaaqay wixii maanta reermii labaatanka agoosta sidii la qoraayo maanta lagu aadamayay soomaaliya
taasi waxay ahayd sahre cumar maalin oo ka mida mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya waxay ka hadlaysaa sanad guuradii ugu horraysay ee xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo maanta la xusay faahfaahin ayaad goordhow maqli doontaan dalinyaro soomaaliyeed oo sagaal iyo tobanan baan ahay waxaana laga qabtay musallad miyaa laga qabtay shan ka mida raggii waa fakatay oo waa andaxsatay afar iyo tobankeedaan baa la qabtay waxaana la geeyey meel baxa la yidhaahdo kadib waxay nagu eedeey inaan nahay burcadeed soomaaliyeed anaguna waa iska fogeyne waxaan u fogeyna inaan dadka hari baa ahayn oo u socday wadanka sacuudi arabiya
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xakiim oo ka mida soomaali si khalada loola xidhiidhiyey falaal burcadnimo oo ku xidhnaa dalka yeman waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kalead idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mida dowladda jabuuti oo xabsiga ka sii daysay culimo muddaba ku xidhnay dalkaasi jabuuti xubintii caafimaadkiiyo qoyska iyo weliba doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka qaramada midoobay ayaa sheegtay in xadgudubyo waaweyn ay weli ka sii socdaan dalka suuriya iyada oo dalkana ay ku qulqulayaan dagaalyahanina jaaniba awoodda kooxaha xagjirtkuna ay sii kordhayso warbixinu soo gudbiyey guddi eegaya arrinta suuriya oo qaramada midoobay ka tirsanaya muujinaya raadka colaadda dalkaasi ka jirtaa inayna gobolada ay gobolkao dhan wada gaadhaan idhaahdee warbixinta ayaa sheegtay in dhibtu aanay ku koobnayn xuduudaha dalkaasi guddoomiyaha guddiga paul biniero ayaa sheegay in kooxda islaamic state ay qabsadeen dhul weyn oo bariga suuriya iyo waqooyiga ciraaq ku yaala warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in guulihii ay kooxdu ka gaartay ciraaq ay awoodeedii sii xoojiyeen warbixinta ayaa intaasi ku dartay in kooxdu ay la dagaalamayso kooxo kale oo mucaarad ah intii ay ciidanka dowladda suuriya la dagaalami lahayd madaxweynaha dalka ukrain betro bereshenko ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ay isku raaceen fikradda qorshe nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda haatan ka taagan bariga ukrain madaxweyne bereshenko ayaa hadalkaasi ka sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaco ah kadib markii ay wadahadal foolka foola ay labada mas-uul yeesheen kaasi oo qaatay muddo laba saacadooda labadan mas-uul ayaa ka qayb galayay shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha gobolka oo ka socda magaalada oo ka socda beralus wadahadalkan kadib ayuu master putin waxa uu sheegay in ruushka uu wax walba u sameynayo sidii qorshe nabadeed loo taageeri lahaa laakiin ma caddaa saameynta degdega ah ee qorshaha nabadeed uu ku yeelan karo dagaalada ka socda beriga ukrain ee u dhexeeya gooni goosatada ah ruushka taageersan iyo ciidamada xukuumadda kiyef
israa'iil iyo xamaas ayaa labaduba sheeganaya inay guula ka gaadheen dagaalkii kontonka maalmood ka socday marinka khaza iyadoo koox iyada oo xabad joojin arbacadii maanta la gaadhay ay weli sii socoto liiraan dan oo afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay burburisay godadkii ururka xamaas ee khaza xukuma u adeegsan jiray kuwaasi oo weerara israa'iil kaga soo qaadi jiray waxa uu intaasi ku daray in xamaas ay ku guuldaraysatay inay cunaqabataynta ka qaado khaza islamarkaasna ay furto bad iyo gega diyaaradeed oo uu marin ku yeesho xamaas ayaa iyaduna sheegtay in intii dagaalku socday ay dishay afar iyo lixdan askari oo israa'iil u dhashay khasaarahan ayaa kii ugu weynaa israa'iil soo gaadhay ilaa iyo sanadkii laba kun iyo lixdii dagaalka ayaa dhinaca kalena dilay laba kun iyo hal boqol oo qof oo falastiiniina kuwaas oo rayid u badnaa hase yeeshee ay ku jireen hogaamiyaal xamaas ka tirsanay dad kale oo siyaasadda falanqeeya ayaa aragti miisaaman ka bixiyey maxsuulka dagaalka cinwaan lagu qoray wargeyska macaarif ee israa'iil ka soo baxa ayaa natiijada dagaalka barbardhac ku sheegay qaar kale ayaa iyaguna sheegay in heshiiskii talaadadii shalay uu yimid iyada oo labada dhinac uu dagaalku daashaday
musharaxii madaxtinimada dalka afghanistan u tartamaya cabdalla cabdallah ayaa ka gaash ayaa gaashaanka ku dhuftay isla markaasina ka baxay dibuutirinta codadkii doorashada ay gacanta ku hayeen khubro la socota oo ka socda qaramada midoobay tallaabadan uu qaaday master cabdalla waxaa shaaca ka qaaday afhayeenkiisa iyadoo uu xaqiijiyey islamarkaana u sheegay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay arrintan ayaa u muuqata inay sii hurun doonto xiisad iyo muran ka dhasha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo dhacday bishii juun ee lasoo dhaafay taageerayaasha cabdalla cabdalla ayaa ka cabanaya hanaanka loo wado hawsha dibutirinta codadka iyadoo lagu eedeeyo khubrada gacanta ku haysa inay diidan yihiin in ay tuuraan codadka sida ay sheegeen ku yimid qaab masuq maasuqa khubradan dibutirinta codadka ayaa waxa ay ku jiraan marxaladii ugu dambeysay ee dibutirinta oo ku dhowaad sideed milyan oo cod dibutirinta codadka doorashada afghanistan ayaa qayb ka ahayd heshiis uu dhexdhexaadinayay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington rag soomaaliya oo horey loogu xidhay xabsi ku yaalla dalka yemen sababo la xidha bidhcadbadeednimo hase yeeshee ay maxkamadi go'aamisay in lasii daayo ayaa dalbanaya in ooda laga qaado sanadkii labaad ee ay raggani xidhan yihiin ayaa dhammaaday iyadoo ay siday sheegayaan aan loo sheegin sabab xabsiga loogu sii hayo waxay dhallinyaro soomaaliya oo bidhcadbadeednimo loo haystay hase yeeshee maxkamad racfaanka magaalada mukalla ay muddo laba sannad ka hor ay ku xidheen ay go'aamisay in lasii daayo welina aan ooda laga qaadin kuwaasoo ka cabanaya dhibaatada ay xabsiga ku qabaan iyagoo codsanaya in lasii daayo maadaami ayna dembi lahayn
dhalinyaradan afar iyo tobanka ah oo ku xidhan magaalada mukalla muddo laba sannadood ayaa ku doodaya in dembiga burcadbadeednimada ah ee loo haysto aanay wax luga ku lahayn sidaa daraaddeedna ay dalbanayaan in la sii daayo maxamed cabdixakiim oo abumuscab loo yaqaano oo raggaasi xirxiran ka mida ayaa marka hore ka waramaya qaabka lagu soo qabtay iyo eedeymaha dheeriga ah ee lagu wajahay walaal maxaan horta dhalinyaro soomaaliyeed oo sagaal iyo tobana baan ahay waxaana laga qabtay musallad miyaana laga qabtay shan ka mid a raggii waa fakatay oo waa dacsatay afar iyo tobankeedaan baa la qabtay waxaana la geeyey meel bax la yidhaahdo kadib waxay nagu eedeeyeen inaan nahay burcadbeed soomaaliyeed anaguna waa iska fogeynay waxaan u sheegnay inaan dadka hariib aan ahayn oo u socday waddanka sacuudi arabiya si ay uga shaqaystaan maxkamad ayaa la soo taagay waxaana xilligaa xaadir ku ahaa qof yeman u dhashay oo raggan u haystay dembi la xidhiidha inay qafaasheen doonu isagu leeyahay muddo bil ka badanna ay xeebaha soomaaliya ku haysteen dood kooban kadib maxkamaddii waxaa eedeysanayaasha afar iyo tobanka soomaalida ahi ku riday midkiiba xukun xariga oo gaaraya labiyo toban sannadood iyo lacag ganaaxa oo dollar ahaan u dhiganta lix iyo toban kun maxkamadii waxay nagu xukuntay labiyo toban sano iyo waxay nagu xukuntay iyo lacag dhan saddex milyan iyo boqol konton yemanaya waxaana nagu doodiyay nin yemanaya oo sheegaya in aan doonihiisa ka qafaalanay oo aan afartan beri ka haysanay anaguna waa iska fogeynay inaan doontiisa haysanay aana xataa aanaan aqoon aana weligaya xataa aan burcadbeed soomaaliyeed aanan noqon oo aan isku dayin xataa inaan xiriir la yeelano dhallinyaradu waxa ay ku adkaysteen inay tahriibayaal ahaayeen waxaana qadiyadooda loo gudbiyey maxkamadda racfaanka iyadoo la keenay ganacsade soomaali ah oo uu yemenigii eedeynayay dhallinyaradan soomaalida ahi sheegay in uu markhaati u yahay doonta la afduubtayna ay shurako ku ahaayeen laakiin sida uu abuumuscab sheegayo waxa ugu dambayntii caddaatay in raggani aanay dembi lahayn waxaanay maxkamaddii racfaanku amartay in xorriyadooda loo soo celiyo dhammaadkii bishii afraad ee sanadkan aynu ku jiro
oo micnihii ogaaday inaan ahayn dad bilayaala ninkiina wuxuu sheegay in micnihii doontiisa cadaan u keensanayo inaan haysanay nin soomaaliya ninkii soomaaliga aan marka keenayna ninkii soomaaliga wuxuu sheegay inaan nahay dad tahriiba oo micnihii aanan burcad ahayn doontiisana burcabeedi ka dhacday inaan ahayn oo de lacagta dhaqaalaha maqan oo ninkaanu haddana lagu xukumay ninkaanu leeyahay anaa iskeena dee ninkaa soomaaliga ah bay ka maqnay ninkiina saxsa uga cararo qaadiyaashii waa cayriyeen anagiina waxay noo soo qabteen afar iyo labaatankii bishii afraad laba kun afar iyo toban inayna sii daayaan labadii markii bishii la dhaafayna waxay deen dagaal baa wadanka ka jira jamhuuriyadda oo dhan baa qabsan markaas sabray dee sabra inta anaguna intaa u sabri karna waa u sabra waxay maraysaa haddeetaan shan bilood in laga soo wareego xilligiina lasii dayn lahaa maadaama ay maxkamaddii racfaanku xukuntay in raggan ooda laga rogo bishii abril ee sanadkan go-aankaasina aanu weli fulin oo ay afar bilood oo kale xabsiga xukun la-aan kusii jireen waxa ay ka codsadeen dowladda soomaaliya inay arrintooda soo farageliso si loo dhaqangeliyo go-aankii ay maxkamaddu kusii daysay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dowladda yiman waxaynu u eegta inay balweydiiyaan oo ay tusaan dad dambiilayaal haddaan nahayna inay dhahaan dadkaas waa dambiilayaal oo waa haynaa haddaansa ahayna dad dambi aan lahayd inayna sii daayaan oo arrinta iyada si deg dega xooga qabato meeshaana rag fara badan baa nooga dhintay oo soomaaliyeed oo laba nin gaaraya kuwo kalena waa kuwaasheen dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa inay arrinta iyada si deg dega xooga qabato oo eegto waxaa ku xukumanahay dad magaalada guryaheeda laga qabtay oo aan qorina wadan oo gubna wadan oo ka soconaya inuu qabsado maaha bas oo la eedeeyo bas oo dambiilayaal laga dhigo marka dowladda soomaaliya macaan arrintaa ka howlgasho iyo dowladda puntland jacfar kukaay v o a sanaca
magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo ku beegan toddobiiyo labaatanka bisha agost dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayey maalintaasi haddaba xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay sahre cumar maalin oo hore uga tirsanaan jirtay guddigii diyaarinta dastuurka kana mid a dadka bulshada rayidka ah iyo xuquuqda caruurta aadanaha u dhaqdhaqaaqa waxaa jirtay xuquuqda aadamaha iyadoo marka hore ay ka shaqan jireen ururada bulshada rayidka ah qaarkood sida ismaaciil jimcaale ama kay ku buhoobeen iide iyo ismaaciil jimcaale iyo kalasan iyo ururadaas badan oo dhinax ahaan ay ugu shaqayn jireen kogu ahaan loogu shaqayn jiray ayaa marka dambe waxaa soo baxday in dowladdana aan ku boorino in maalin la tixgelsho xuquuqda aadamaha tixgelintii waxay samey waxaa dhacday sida hadda maanta informationka aan ku helay in sanadkii hore saacid markuu prime ministerka ahaa uu ku dhawaaqay in la sameeyo maalin roadmaa baa la suushay maalin xuquuq aadamaha ah laakiin ma xusin oo ma ma muuqanin marka maanta waxaa ilaahay noogu gargaaray oo noo suuragelisay wasiirada haweenka iyo horumarinta xuquuq aadamiga madowgadow qaliij maxamed diil xildhibaana ah iyo amson oo xafiiska siyaasadda u n ka ah iyo amison waaxda genderka waxaa ka qayb galeen haweenka soomaaliyeed oo dhan oo ururada bulshada uqeybsamaan xildhibaano guddoomiyihii hore gobolka higley oo haddana muxuu ahaay dad xisaabsan dhinaca nabadgelyada iyadana ka shaqeyso hooyey waaweyn oo ganacsato ah xaliima jaamaco ah muxuu ahaa guddiga dastuurka iyo guddiga dastuurka iyo iswa isku wada ah waxaa lagu dhawaaqay wixii maanta ka dambeeya todoba iyo labaatanka agoost sanadka sidii la qoraayo maanta xuquuq aadamiga soomaaliya annaga inxa ahaan marka hore waxaan qaban jirnay laba event laba barnaamij oo la xiro ismaaciil jimcaale oo aan u aqoonsanayn xuquuq aadamaha iyo elman oo aan u aqoonsanayn muxuu ahay nabadda hadda laakiin waxaan ku faraxsanahay in nalala fahmay markii inxa marka sagaashan iyo toddobaad markay bilowday barnaamijka saasay ku bilowday hadda dowladdeeda la fahantay oo maalin loo qoonteeyey oo loo loo askeeyay aan ka wadaaqo in muxuu ahaay ay kamid noqdaan adduun weynaha oo kaleeto maanta xuquuqda aadamaha ah muddo badan baad arrimahaas ku dhex jirtay bal waxaad fikrad naga siisaa maanta heerkee buu marayaa heerka dhowrista ama ku-xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soomaaliya wallahi marka hore waxay ahayd sheeg sheegistan dadka soomali oral society waa laysu gaarsiiyaa hadda laakiin waxaad moodaa in wax horumar fiican la gaaray specially marka loo kaco dhinaca tacadiyada loo geysto haweenka ama sidaa hadda aragtay wariyaashida adoo kaletood ah hadda shalay waxaa maxkamadda la saaray ninkii dilay yarkii universal iyo nimankaa ka jira ah marka xuquuqda waxaad moodaa hadda waxaa isku xiran hal jeer oo connection laisku suubshaa garsoorka wanaagsan inuu yahay xuquuqdoo la ilaaliyo qofka marka lasoo xigto waxay xaq u leedahay iyada laftirkeeda iyadoo asluubta inay hesho hadda waxaan arkayay maalaweyta wasiirka diinta wasiirka garsoorka iyo dastuurka oo booqanayo markii xaqa oo maxbuuska xaq u leeyahay qofkan la dulmiya xaqay leedahay shicibka fiirsanayo oo lagu xadgudbayo oo soomaaliya aynan eegeynin oo aan loo baahnayn muxuu ahaye tode cabdiqaadir waxay had kor wuxuu kuyii man yihiin waraabayaal oo intuu waraabihii kala cuno markuu cuno adana kuwa kale iskala dhex jooga ah xataa taasa xadgudub waxaa kaloo la gaaray oo hadda wasiirda maanta ee noo sheegtay takoorkii h i v ga see qofta qabto aidiska marka waxaa la moodi jiray inay ka shaqayn karin gudaha dadka waxaa la ogaaday qoftaan inay muxuu ahay ka shaqayn karto qof caadiga tahay oo waxaa kaleeto la furay meelo badan oo lagu daryeelo haweenka dacadiga la kulmeen sida kufsigaa waxaa ahir gashay in la daaweeyo gabdhaha naafada looga dhigay jirkooda marka la googoynayo gudniinka fircooniga lagu sameynayo cudurro badan ay qaadaan laga qalo isbitaalada loo sheego waxa ugu sii fiican oo hadda xataa xuquuq aadama soo gelaya maalinlawatwiinka hore adduunka o dhan ay ogaadeen waxay tahay daryeelka hooyada dhalayso umulisada inay xuquuq leedahay si ay u baaq u yaraato hooyasha dhimashada hooyada iyo dhallaanka hadda waxaan joognaa isteeg fiican wuxuu u baahan yahay in lasii horumariyo sidii muxuu ahaay walaasha xaliimo jaac maanta ka sheegtay waxay tii chapterka saddexaad waa wada human right laakiin waxaa loo baahaya fulinta fulinta ma aha dowladda keliya qofka xaqa qofka xaqa markuu leeyahay asna waajibaada laga rabaa waajibaadkaas waxaa kamid ah sida hadda adiga aada igu tabinayso wararka ana waajibaad waxaa laga rabaa inaa audience ku maqlo oo dhegeysto hadalkaaga oo sida haddeer aan kugu jawaabayo aad kuu dhaga nuglaado aa xaq laigu leeyahay adna waxaan xaq kugu leeyahay inaad muxuu ahayd barnaamijyada dhacaan ay wareysato oad xogaal ka dhigto dowladda xaq lagu leeyahay right to information aa yidhahdaa inay la socodsiiso sida hadda ay bilaabatay wasiirka warfaafinta oo bilaabay usbuucan wixii dhaco waxyaalo badanaa horumaray oo idinka idaacadihiina xataa furitaankooda kamid ah waxaa kamid ah telefishinada lifeka laysaga arkaayo waxaa kamid a webka oo muxuu aha lasoo wadagelaya lawada arkaya marka soomaaliya dhinaca waxaa moodaa inay tallaab fiican qaato laakiin tallaab rasmi ah ay ku wada gaarto ma qaa laakiin waxaa waaye sida wasiirda noo balan qaa usii soconayna insha allah waa tahay markaad eegtid bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan waa kuwee qeybaha aad is leedahay way u nugul yihiin ku xadgudubka xuquuqda aadamaha waxaa u nugul haweenka iyo muxuu ahay dhalinyarada waxay ugu nugul nugul yihiin horta haweenka waxaa ku dhaco tacdiyo badan saan kuu sheegay annaga dastuuriya waxaan ku muransannahay in gudniinka oo dhan la joojiyo marke ma aha qofkan fircooni ha laga dhigo iyo yaa laga dhigan iyo sunna ha laga dhiga ma aha waxaa ugu soo gabadha markay yarta taasa lagula xadgudbaa waxbarashada lagula xadgudbaa hadhowdina markala dagaal lama qabin waxaad moodaa inuu hub u yahaba reerkii laga adkaado in gabdhaha laga kufsado ama reerka raba in la durmiyo in gabdhaha laga kufsadaa gabadhaas la kufsaday sharcigii hore oo dawladda utiilo kooda shabeelaha layidhaha saddex sanaa ku qoran annaga ilmihich waxaan qabnaa qoftaa nolosheeda waa dhimatay diyadeeda in la bixiyo si diiniyad ah waxaa kaloo u nugul dhalinyarada dhalinyarada waxay ugu nugul yihiin shaqa la-aan waxay ugu nugul yihiin iyagoo qoladan kaleetooda oo diidka ah ay kaxaysanayso ay isticmaalayso hadhowdana ay ku dhimanayaan waxaynan ogeyn marka cilmi ma laha waxba lama barin waxaa kaloo xadgudubka oo ku dhacaa dadka naafada ah oo ah muxuu ahaay dame ilxaadahooda hadda maanta waa celebration waa la joogeen guddoomiyada la joogay qaar indhola ah ma helaan muxuu ahaay waxbarashadii inkastoo hadda nin fiican oo dawladda maxamed siyaad markay ahayd cabdullaahi la yidhaahdo annaga baa naqaano la tababaray bareelka yaqaani oo madax u yahay laakiin london uu dekan yahay marka xadgudubyada waxa u baday ku dhacaan waxa waaye dadkaas iyo waxaa kaloo jiro dadka qabiilada laga tirada badan yahay baarlamaanka waa soo galeen odayaashooda waa soo xuleen laakiin gobolada halkay kasoo geli karaan qolaba reer bay la degan yihiin
waxay ahayd sahraa cumar maalin oo xuseen barre aadan uga warramaysay xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo maanta sanad guradii koowaad laga xusay magaalada muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal mas-uuliyiinta degmada afgooye ayaa sheegay inay soo badanayaan isbaarooyinka sharci darrada ah ee la dhigayo jidka isku xidha afgooye iyo wallaweyn mas-uuliyiinta waxaa kaloo sheegeen in debley aan haybtooda weli la sugin ay kufsi ka geysteen deegaanka waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo booqday magaalada afgooye ayaa warbixinta noo soo diray maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xilligan ka cabanaya isbaarooyin kooxa ku labisan dareeska ciidamada dowladda ay soo dhigteen inta u dhexaysa magaalooyinka afgooye ilaa wallaweyn halkaasoo gaadiidka lacag aan sharciyaysnayn lagaga qaado sidoo kalena dhac iyo boob loogu geysto dadka rakaabka ee waddadaasi isticmaala guddoomiyaha degmada afgooye xaaji gaabow cismaan shoobe oo idaacadda v o a ugu waramayay xarunta maamulka ee degmadaasi ayaa ka warbixiyey culayska ay isbaarooyinkaasi ku hayaan gaadiidka iyo dadka rakaabka ee waddadaasi ku safra afguuye ilaa daafeed ama walnaweyne ninba siduu u yaqaan yacnii waxaa daadsan jidgooyo fara badan jidgooyadaas dhib weyn ayaa laga qabaa shacbiga afguuye gaar ahaan gaadiidka iyo dadka gaadiidka saaran dowladdu waan u sheegnay dhibaatada ka jirta meeshaas dhibaatadaas oo yacni xanuun badan naga haysa maalin dhexdaasi saraakiil badan oo ciidamada ayaa timid baabuurtii ayagaa gelbiyeen ilaa ay walna weyn ay geeyeen way ka soo noqdeen laba maalmood ka bacdi meeshii sidiiya isbaarooyinkii loo dhigay marna ma aragtay saraakiisha way la dagaalameen aad iyo aadaa loola dagaalamay haddana way ku soo noqdeen noqnoqoshadii way badatay marka waxaan rabnaa jidkan xal in laga gaaro maxaa ugu wacanad isleedahay isbaarada soo noqnoqonaya waxaa soo noqnoqonaya waxaa uga wacan yacni tuugadan ku badatay oo dharkan dareeska oo dowladda sidata ayaa ugu badan dhibaatada ku hayso hal ma ah laba ma ah saddex ma ah afar ma ah toddoba isbaaraa taala toddoba isbaaro dhankan beeraha xaggood haddaad usoo leexateen waxaa taala lix isbaaraa taala isbaarooyinka aaday u bateen dhibaata xoog badan baa meesha jirta run ahaantii xaaji gaabow cismaan ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay dhibaatadii ugu dambeysay ee ay geysteen kooxaha hubaysan ay jidgooyooyinku u yaalaan inta u dhaxaysa afgooye iyo wallaweyn waxaana uu baaq ku aadan in xaaladaasi guracan wax laga qabto u diray dowladda federaalka soomaaliya maalin dhoweetii waxaa dhacday baabuur ka yimid dhankan xagga igagaalkacayo ka soo leexday isheek adigaan balcad dhankan inta u soo wecday ayaa waxaa dhacday yacni kufsi meeshaas inuu ka dhacay ayna u gurmadeen ciidamada booliiska raggiina ay ka baxsadeen gabdhihiina la keenay degmada afgooye saldhigga booliiska iyagoo la socda yacni gaarigii ay saarnaayeen iyo shacbigii baabuurka gaarigaa saarnaa gabdhihii waxaa loo diray rafeertaa la siiyey si loo soo baaro gabdhihii waa la soo baaray dhibaatu waa jirtaa aad iyo aad u fara badan toddoba gabdha ay ahaayeen gabdhaha faraxumada ku dhacdayna waxay ahaayeen shan hadda gabdhihii astaamay sheegeen ragga soo faraxumeeyey astaamahooday hoogaa wax ka sheegeen booliskii weli waa yacni dabagal buu hayaa baaritaan yacni fara badan baa la hayaa wixii ka soo baxna yacni dib baan usoo sheegi doona haddii alla idmo dowladda waxaan ka codsanaynaa arrintan inay il gaar ah inay ku soo fiiriso degmada afgooya dhibaatada ka jirto gudoomiyaha degmada afgooye ayaa ugu dambeyntii tafaasiil ka bixiyey qaabka ay iminka tahay xaaladda ammaan ee degmada afgooye waxaana uu dhinaca kala qeexay in dhowaan markii dowladda federaalka ee magaalada muqdisho ka bilowday nidaamka hubka dhigista ay degmada afgooye ku soo jabeen rag hubaysan oo sida uu tilmaamay ka yimid dhanka magaalada muqdisho degmada gudaheeda ammaankeeda wuu fiican yahay marmar wax waa dhacaan qofkii tiisa gashana waa dhimana oo mataqaana kullu nafsin daa'iqatulmowd waaye qofkii tiisa dhima oo gashana waa dhimanaa marmar shabaab baa meesha jooga marmar buu kusoo dhuumanaa shacbiga dhexdiisuu kusoo dhuumanaa wax mar waa dhacaan laakiinse badanaa ciidamada waa dadaalaan booliska roonda joogtaa jirta ciidamada xagga wadooyinka xamar iyo afgooyena aad bay ugu shaqeeyaan gudahana waa shaqeeyaan afgooye sida runta ah markii oo xamar laga bilaabay hubka dhigista laga bilaabay afgooye wax alla wixii soo cararay oo dhan waxay soo galeen afgooyay soo galeen dhibaato fara badan bay ku hayaan iyagoo hubkii haysta dareeskii dowladdana sita hubkii ay kala soo carareen muqdisho waxay ku dhibaataynayaan shacbiga degmada afgooye ay ku dhibaataynayaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku shuqul leh inay hub ka dhiga sidii xamar oo kale amal afgooye laga dhigo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xabsiga dhexe ee magaalada jabuuti waxaa maanta laga sii daayey saddex ka mid a culimada reer jabuuti oo hore loogu eedeeyey inay taageereen mucaaradka jabuuti saddexdan sheekh ayaa soo dhammaystay muddadii xabsiga lagu xukumay oo ay xidhnaayeen ilaa bishii march ee sanadkii hore sheekh giire meydal geelle oo ka mid a culimada maanta la soo daayey ayaa xuseen barre aadan uga warramay qaabka loo soo daayey sababtana loo soo daayay muddadii gardarada ah na noo xidhay baa dhammaatay marka xabsiga iyagayoo dhammaaday degtii baan usoo baxnay saas wey bal waxaad iga warantaa waa sidee xaaladiina caafimaad dhammaantiina saddexdiina maxbuus ee la soo daayay waan fiican nahay alxamdulilah sidii aan xabsiga ku galay wax caafimaad daroo nagu soo biiray ma jiro wax yar ayaa sheekh cabdiraxmaan barkhadgood oo xoogaa yar xanuunsanaabaa jiro isaguna hadda wax dhibaataa ma qabo xanuun iska caadi oo dee kaa dadka ba de iska xanuustaan un kamid a unbuu iska ahaa marka waan wanaagsan alxamdulilah intii aad xabsiga ku jirteen ee sanad iyo barka ahayd sidee laydinla dhaqmay wallahi la dhaqanka dadka maxaabiistaan kala mid ahayn dee dadka yaga maogtahay meel kasta de dadka jooga ayay ku xidhan tahay annaga oo dad dhaqan xunaan ahayn oo dad culimo ah oo dhaqan wanaagsana dadkii xabsiga jooge aan aan ku xidhnayn ee mas-uulka naga ahaana si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaataa kama sheeganayn inkasta oo dusha sare ay ka imanaysay mararka qaarkood talooyin lagu amar siinayo inay cadaab isna saaraan oo culaysna saaraan laakiin anagu dadkaga waxba kama sheeganayn marka arrintaa maxaa caddaynaya
dee kolley jabuuti waa la isog yahay oo dad yar baan nahay oo qof kasta wixii la yidhi iyo wuu ku sheegi karayaa marka hadda anoonan magac iyo wax sheegin laakiin si fiican baan wixii dhacay oo dhan u ognahay wixii lasoo yidhaahdana si fiican baan ula soconay maxay ahayd marka waayahay sababta markii hore laydin xidhay sidaad adigu aaminsan tahay sida ay dadku og yihiin doorashadii laba iyo labaatankii february ee ka dhacday ayaa waxaan taageernay xisbiga e s n ama dalada mucaaradka e s n annagoo sababtuna ay ahayd waddanka iyaga oon aragnay in haddii waktiga aan awooddeeda cid ku biirin weyno inay jirto daranyo keensanaysa waddanku inuu dhibaato qarka u saaran yahay marka kubiiriddaas waxay keensatay in dadkiina jeclaaye culum ahaan noo jeclaaye wadani ahaan noo jeclaayeen weligay dhex joogi jirnay inay si xooga u taageeraan xisbiga e s n oo codkooda ay siiyaan dawladdu dee un iyadoo islahayd dee saan isleeyahay culummadu ama nimankani kuma biirayaan iyo waxbay islahayd marka de taas unbay ahayd oo markii dambe laakiin waa lagu sii talagalay ahayd in la xidho doorashadii markay saa u dhamaatayna amar dusha ka yimiday waxay ahayd in nala xidho iyagu laakiin waxay ku sheegeen dad baad shiida tidhaahdeen oo waad soo baxdeen laakiin hadda aniga kula hadlay gurigaygaa layga qaaday anoo sagaalkii subaxnimo hurdo iska fadhiyo xaqdarada dadka reer jabuuti lagu xidho mid kamid a unbay ahayd xariga iyagu oo wax weligeed bay iska soo jiro ciddii la doono la xidho ciddii la doono si dooni laga yeelo leanno cadaalad madax banaan ma jirtee dee waa wax telefoon lagu xakumo oo burogareerka amar baa la siinayaa jiiska amar baa la siinayaa waan ognahay marka waxaas oo dhan hadda sida loo kariyeyna warbaa waan ka warqabnaa dadka reer jabuutina waa ogyihin marka cadaalad xumo darteed baana lagu xidhahay waa tay laakiin sida ay xukuumaddu sheegayso waxaad isku daydeen inaad dad abaabushaan oo aad kicisaan oo aad rabshado abuurtaan arrintaasi maxaa ka jira hadday taasi jirto dee waxaa la samayn lahaa yani waxaa ku caddaynaya mucaaradka madaxdoodii baa isku soo bax ku baaqay ahayd marka horta anigu laygumaba qaban xataa meel isku soo bax jira gurigaygaa layga qaaday intaan mudaharaadba dhicin baa laysii qaaday subaxii saabaana ku xidhnaa walaalaha kale ee la xidhnaana dee saa hadda ayay dawladdu sheegtay laakiin hadday taasi run noqon lahay wixii mudaharaadka kusoo baxoo dhan iyo madaxdii mucaaradka ee mudaharaadka ku yeedhaan la xidi lahaa ee annaga dha ayaa meeshana naga fadhay oo maaragtay si gaarana noo eg waxaa laakiin xukuumaddu sidoo kale idinku eedeynaysaa oo doodeeda ka mid a in idinku maadaama aad culimo ahaydeen aad doorkii culimonimo aad ka baxdeen oo aad siyaasiyiin isku bedesheen
haddii arrintaasi ay ku noqon lahayd waxaa la arki lahaa xisbiga waddanka xukuma aynan culuma la socon doorashadii culuma isagana u ololeynaysay ilaa imikana masaajida qaar baa xisbiga barnaamijkiisa ka macneeyo jimcayaalka ka macneeyo uu jiraa marka laakiin annaga waxa weeyaan sababta namagu xidhay taa maahayne iyagu saasay u dhigeene waxa uun macnuhu ay tahay culummadan baa culummadayadii ka qiimo badnaatay oo ka waxtar roonaatay oo dadkii xaggoogu maray yani saas darteed weeyaan haddaan iyaga raaci lahayna nama xidhayn waa tahay iminka maadaama oo muddadii xabsiga idiin dhammaatay la idin soo daayey maxaa idiin qorshaysan waxaa naloo qor noo qorshaysan ummadayada wixii aan u qaban jirnay inaan u qabanno weligeynana naguma oqon wax qalalaso oo qalalaso oo waddanka dhibaato u geysto wanaaggii baan ka shaqaynaynaa dadkaan isku keenaynaa wixii wadahadal ee waddanka kolba laga abaabula ayaan garabka garab joogaynaa kuwa naga soo horjeeda xataa na xidhaya gacantaan u hadinaynaa walaalnimaan u muujinaynaa marka ummaddayduna taabay naga sugaysaa annaguna taabaan diyaar u nahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maydal giire sheekh giire maydal geele oo ka mid ah culimada reer jabuuti ee maanta xabsiga laga soo daayey wuxuu qadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal waa fiidnimo arbaca bisha ogostna toddobiyo labaatan sanadka laba kun iyo afariyo tobanka qaybtii kale idaacaddeenna fiidmaynu gelaynaa warbixinaha idinku soo socda waxaa ka mid a warbixin aanu idinka hayno gobolka shabeellada hoose iyo ururka al-shabaab oo biyo ku furay kanaaladii waraabka beeraha waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadkaiyo qoyska marka horese warkii caalamka kooban qaramada midoobay ayaa sheegtay in xadgudubyo waaweyn ay weli kasii socdaan dalka suuriya iyada oo dalkana ay ku qulqulayaan dagaalyahanin ajaanib ah awoodda kooxaha xagjirkaahina ay sii kordhayso warbixinuu soo gudbiyey guddi eegaya arrinta suuriya oo qaramada midoobay ka socda ayaa muujinaysa raadka colaadda dalkaasi ka jirta ay gobolka oo dhan wada gaadhay warbixinta ayaa sheegtay in dhibtu aanay ku koobnayn dalka suuriya oo keliya guddoomiyaha guddigaasi waa paul pinero ayaa sheegay in kooxaha kooxda islamic state ee qabsaday dhul weyn oo bariga suuriya iyo waqooyiga ciraaq ku yaala ay dhibaato u geystaan dadka halkaasi ku nool madaxweynaha dalka ukrain betro berashenko ayaa sheegay in isagiyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ay isku raaceen fikradda qorshe nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda ka taagan bariga ukrain madaxweyne berashenko ayaa hadalkaasi wuxuu sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaca kadib markii wadahadal foolka fool ah oo laba saacadood qaatay ay wada yeesheen isaga iyo putin labada mas-uul waxay ka qayb galayaan shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha gobolkaasi oo ka socda beralus
israa'iil iyo xamaas ayaa labaduba sheegayay inay guula ka gaadheen dagaalkii kontonka maalmood ka socday marinka khaza iyadoo xabajoojin arbacadii maanta la gaadhayna ay weli sii socoto liiran dan oo afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay burburisay godadkii ururka xamaas ee khaza xukuma oo adeegsan jiray kuwaasi oo weeraro israa'iil kaga soo qaadi jiray waxaana intaasi ku daray in xamaas ay ku guuldarraysatay inay cunaqabataynta ka qaado khaza islamarkaasna ay furto bad iyo adhaada deked iyo gegiid yuuradeed oo maran ku yeesho xamaas ayaa iyaduna sheegtay in intii dagaalku socday ay dishay afar iyo lixdan askari oo israa'iil u dhashay khasaarahan ayaa ah kii ugu weynaa israa'iil soo gaadhay ilaa iyo sanadkii laba kun iyo lixdii musharaxa madaxtinimada dalka afghanistan u tartamaya cabdalla cabdalla ayaa gaashaanka ku dhuftay islamarkaana ka baxay dibutirinta codadkii doorashada oo ay gacanta ku hayeen khubro ka socota qaramada midoobay tallaabadan uu qaaday master cabdalla waxaa shaaca ka qaaday afayeenka afhayeenkiisa iyada oo uu xaqiijiyey islamarkaana uu ku wargeliyey saraakiil qaramada midoobay ka socota arrintan ayaa u muuqatay inay sii hurin doonto xiisadii muranku ka dhashay ee doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka qabsoontay bishii juun ee lasoo dhaafay taageerayaasha cabdalan ah waxay ka cabanayaan hanaanka loo wado tirinta codadkaasi inay tahay midaan habboonayn
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ururka al-shabaab uu si ula kacabiyo ugu furay kanaalada waraabka beeraha si uu u horjoogsado guluf milatari oo la hadalhayo in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku qaadaan maalmaha soo socda faahfaahinta arrintan ayaa maxamed colaad xasan uu ka waraystay weriye xuseen nuur geesey oo ka tirsan telefishinka royal oo ku sugan magaalada marka waxaa jirta deegaano ka tirsan gobolkan shabeellada hoose oo saameyn culus ku yeeshay kanaaladii webiga kasoo baxayay ee iyagu ma garanaysaa dhexmarayay beeraleyda ayaa biyahaasi waxay saameynta adag ku yeesheen wadooyin iyagu markii horeba iska carro madow ahaa oon laamiyada ahayn arrintaasina ilaa hadda waxaad moodaa mid saameyn ku yeelatay dadka beeraleyda iyo qaar ka mid a gaadiidka aan isaga kala goosha qaybaha ay dowladda ka taliyo iyo qaybaha ay ka taliyaan ururkaasi al-shabaab marka meelaha saameyntan ay gaartay oo biyaha ay gaareen waa meelahe tusaale ahaan markaan soo qaadno waxaa ka mid ah deegaanada lagu magacaabo farxaani iyo jeerow oo ah waddo ka baxda dhanka iyo qoryooley oo aada buuramareer oo kale waxaad moodaa in biyahaasi ay noqdeen kuwa iyagu saameyn ku yeeshay gaadiidkii ka dhex shaqaynayay qoryooley ilaa ay deegaano hoos yimaada buuramareer ama magaalada buuramareer dhulkuna waa dhul cadamadow ah marka laga reebo waddada dheer ee laamiga ah ee ka tallaabta dhanka iyo shalambood ee aada buulamareer waxaad moodaa taasi inaysan biyahaasi wax saameyn aanay ku yeelin oo ay tahay waddo weyn oo istraatiiji ah laakiin waddooyin waxaa jira ee iyagoo kasoo baxa halkaasi tuulooyinka qoryooley soo mara kadibna buulamareer kuwa ayaad moodaa in biyahaasi si kasa looga soo furay waa gartay biyahaasi khasaaraha ay geysteen oo dhulbeereedka ay u geysteen intee- intuu la egyahay ilaa hadda ma jiraan colaad oo cid si rasmi ah u tirkoobtay laakiin waxaad moodaa biyahaasi saameyn adag inay ku yeesheen dadka beeraleyda iyo gaadiidka halkaasi maraba laakiin ma jirta ilaa hadda guddi ama cid isku xilsaartay oo sheegtay inay intaasoo hektar oo biyahaasi ay khasaariyeen laakiin waxaa xaqiiqa inay biyahaasi dhibaato badan ay u geysteen dadka beeraleyda iyo gaadiidka halkaasi mari jirada dhulkaasi waxa uu ahaa dhulbeereedkaasi waxaa ka bixi jiray galleyda sisinka lowska qudaarta qaydahooda kala duwan intaasoo dhan ayaa ka bixi jirtay waxaana iskale dad beeraley oo danyar ah oo iyagu noloshooda la tacaalayay inta badanna waxaa ka bixi jiray fasalka eh, dadku deegaanadaasi ay u yaqaaniin saddex biloodlaha oo saddex bilood ilaa iyo ama sagaashan casho kadib la gurto ama suuqyada ku tagaan laakiin ma aha beerihii ma garanaysaa eh, dhanka iyo muuska ma aha laakiin waa beerihii ay ka bixi jireen qudaarta kala duwan galleyda iyo sisinta iyo waxyaalo noocaasa xuseen bal waxaad iga warantaa ma jirtaa cid weli sheegatay biyaha inay soo furtay oo eh, beeraha ay ku furtay ilaa ay hadda ma jiraan cid si toosa u sheegatay inay biyahaasi ayaga ka dambeeyeen laakiin waxaa si weyn loo hadal hayaa hadal ay maalintii shalay ahayd brace ay qabteen een- een ururka midooda africa ee ka- ama ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo iyagu sheegay in ay dhowaan qaadi doonaan buluf dagaaleed oo ay kula wareegayaan deegaanada ay haatan shabaabku ka taliyaan marka ma jirta ilaa ay haatan cid toos u sheegatay biyahaasi inay ka dambeeyday laakiin dadku waxay si weyn u hadal hayaan colaadaasi ama dagaaladaasi lagu qaadayo shabaabka waayo meelaha hadda ee biyaha lagu furay waa qaybo ka mid ah ee looga tallaabayo ama wadooyinka dhulka shabaabku ay haatan ku sugan yihiin loo maro qaarkood weeye ugu dambeyntii xaaladda guud ee eh, nabadgelyada iyo nolosha eh, gobolka shabeellaha hoose maxaad nooga sheegi kartaa Een, aad waa mahadsan tahay guud ahaan markaan sawir guudkaas iyo gobolka shabeellada hoose waxa aad moodaa in gobolku weli ay ka taagan tahay saameyntii een, dagaaladii qabaa'ilada ee halkaasi ku dagaalamayey waxa aad moodaa in dad aada u fara badan ay ka barakaceen qaybo ka mid ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose Een, dadku qaarkood hoodka ayay joogaan Een, waxaad moodaa in weli aanan lagu guuleysan oo si toosa aan loo soo afjarin dagaaladii beelaha ee labadii beelood halkaasi ku dhex maray Een, waxaa kaloo jira waxaa la tilmaamaya dadka qaarkood ay ii sheegeen intaan gobolka ku sugnaa in ay jiraan caruur aada u fara badan oo nafaqadaro ku hayso dhulka hawdka ah qaarkood waxay ka cabanayaan biyo la-aan Een, wax gurmada oo rasma ilaa ay haatan la taaban karo oo la sheegay dadkaasi gaarina ma jiraan hadday ahaan lahayd hay-adaha gargaarka bini-aadamnimada een, ama qaramada midoobe ama hadday ahaan lahayd dowladda soomaaliyaba marka cabashada way iska jirtaa dadkii colaadii bay ka barakaceen Een, intooda badanna duurka ayay galeen dhibaato aada u xoogan baa dadkii halkaasi ku haysta ilaa ay haatanna ma jiraan wax si rasmia loo shaacin karo oo gargaar bini-aadamnimo oo dadkaasi gaaray marka laga reeba n g o yalo qaar ah oo iyagu maalin ama laba dadkaasi wax u qeybiyey
kaasi wuxuu ahaa xuseen nuur geese oo ka tirsan telefishinka royal t v oo isagoo ku sugan magaalada marka u warramayay wariyaheenna maxamed culaad xasan
haatan ah kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ka eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xalliyo dhulka waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaloo dalka ka mida dhulka la kala haysto ama sideyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan pilot nuur aadan nuur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka iyo jaamac kulmiye xashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa pilot nuur aadan nuur horta waxaa weeyaan mataqaana yani wadankan wadan burbure waayo oo destruction ka dhacay oo aan la- til- tilmaan aan lahayn meesha waxaa dhacday shirka imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arinta xalinta khilaafaadka dhulka waxa federaalka waxaas oo kale ah waxay ahayd in la fuliyo min dowladda cabdulaahi yuusuf oo caligeedii ka mid ahaa ilaa iyo sheekh shariif ilaa iyo haddeertan xasan sheekh yimid ani waxaa iila muuqataaba horta inaan waxaas laisku wareejinin baa laisu sheegin baarlamaanka wax badan waa laga hadlay dowladdaani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xallin doono laakiin ilaahay haddeertan horta waddanka waa dad la-aan dad waddanka ka shaqeeya beenta soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah waddankii dadkii hore u shaqeyn jiray waatay yaceen inta joogtana way cabsanayaan oo oo ururadan argixisada ay ka baqayaan amba dhallinyaro dibadaha ka yimid ayaa boosaskoodii ku cariiriyey oo ah yani iyagoo waa ay arag ahayn aan soo shaqayn ayaa manasabkii dadkaas ay qabsan lahayn ay qa- marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xalinta khilaafaadkeed dad la-aana jirto waddanka ummaddu way nool yihiin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata jaamac ee kulane muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ee ku qabso ku qadimaysid iyo dukumiintiyadan la isdhaafinayo maxay tahay ee dhibka ugu weyna dareen bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa anigu aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxaa igu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay een, laga soo samaystay sharciyo been abuura meel layidhaha suuq layidhaha cabdilla shideeye oo wax- warqadaha faltificationka injineeriya la iska soo samaysanhayaa waxaa la iska soo samaysanhayaa een, dhagtar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana waxaa la iska soo samaysanahayaa ee, warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos ka banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanayaa markiiba wuxuu la tagayaa cabdilshiday kusoo samaysanayaa haddana garsoor marjicoo loo laabta male guddi baarlamaan oo xilaa- khilaafaadka xalinta iyo een, hanti isu celinta ma jiro Een, gu- odayaal guurtiya dowladdu ma sameyn laftigeeda oo arrintaas la- dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cesho horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan waxay qoraal way jiraan dadkii fulin lahaa ayaa maqan dadkin waxay tahay hadda waxyaaban uu ka hadlaayo odayga oo ah bilelqaysi waxaan iyo ani mar mar waxaan isleeyahay waddankan wuxuu u baahan yahay waxaan la yidhahdaa anti corruptionki waxaas waa maqan laha laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan yahay wax la yidhahdo commission oo la dagaalanka falsificationka marka waxaa weyan waddankan marmar waa in loo sameeyaa falsification ilaahay hadirtaan for the last todobankii sana hadda weligii ma maqal maxkamad soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyeyba ma maqal waan waddankana waa falsification hadda suuqa uu sheegaya oo kalaa dokumentiga dowladda tii canshuurta lagu qaaday ani haddaan rabo maanta inaan canshuur qaado cabdilshiisdeen intaga jidkan istaaga canshuurta milshibidaan goosana qof lagu qabanayna ma lahan marka waxaa weyan taas horta waa in horta lagu laabta hay-adaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsificationka meel la saaro ee sida uu bayloodku sheegayo een, burbur guud baa dhacay laakiin waxun baa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan Ee, maxaa een, adigu haddii aad ka mid tahay dadka hantidooda jecel la soo celiyo kuu muuqanaya haatan Een, waxaa weeye horta injineerku waa mahadsan yahay Een, waxaana jirta mar wadamo badan baa burburay burburkoodii markay burbureenna waxaa laga soo bilaabay bayskii koowaad laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd iyo in hantidii laysu cesho mar haddaan dowladdii qofka waxaa la yidhi ninbaa qodax waxaa la yidhi dabada ka muddo midna waxay ka muddo lowga waxaa la yidhi laba qodax hoteel lagaa horbixiya warba midna dabada iga bixiyo afariiste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo lagu soo noqon karo oo dal- dadku dib ugu soo noqon karaan wadankii waxaa weeye hantidii in laysu cesho maguurtada ahayd sidaasaan anigu qabaa pilot nuur aniga waxaan ku darayaa meeshan waxaa waye bilalqaysi guri waa ka tegay gobolaa la bilalqaysanaya federaalkiyaa laisku bilalqaysanaya la rabaa in laisku bilalqaysto meeshan waxaa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad soomaaliya waxay u baahan tahay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is adkeeyo oo jiljilaaci iyo waxaas aysan imaan soomaali marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimad ah ay u baahan tahay waxaa waye dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaalla go-aan la dabagalo oo maalin kastaba laga shaqeeyo ee kulane laakiin waa dareemaysaa hadda ee, maamulkii waa dhismaya oo dowladda federaal oo kulmeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata ee rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haatanna ee, maxkamadihii way shaqaynayaan maxaa arrintaa ku diidanta Een, arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta ma sida anaga qalbiga anaga aan jecel lahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog isuma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso ay markaas dabagal weynna u samayso dowladda laftigeeda ay arrintaa kor kasii ilaaliso intaasoo dhan ayagoo jirta haddana ay kor kasii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho dadka haddaan hantidooda dib loogu cesho waddanka weliga ma dhismahay maya taas way jirtaa taas laba mid waaye horta dadna dad fiican waay dad guryi dad haysta oo qofkooda markuu u yimaado si walaaltinima sharaf ku wareejiya waa jiraan dadna waxaa waaye dad documenti dad u samaysto oo raba dad inay dhacaan marka waxaa waaye horta hoteelada qaar waxaa loo degan yahay cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan baa guryahood ku laabtay iyo yacni tan oo ah yacni guryaha la haysto oo sharci darada lagu haysto meeshan waxaan jirin maxkamadda la sheegaya qaadiyaasha la sheegay anaga maba naqaan jaamacaday kasoo wada baxeen ma iyaga naftirkooda ma qaar bilaqaa ku jira ee waa tahay jaamac haddaan idin dhex dhigo hal su-aal waxa weeyaan dadkiina hanti baa naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo habartii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la odhan karin laftirkiinu n dukumentigiinu ma saxna ama n si wanaagsan oo xal ah wax ma gadataan arrintaa lafteeda waxay ka turjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahaya lama rabo kan la soo wareegahaya oo hanti maguurtaa gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay kusoo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadaysan hadduu- dee mar haddii cabdilashideeye shaqaynayo maxkamadihii iyo wixii oo dhan- dus- dowladduna cabdilashideeye wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan u malaynayaa in cabdilashideeyuhu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dowladdu ay hadda ku xiran tahayna maaha sababta ay weli suuqaas u dhisan yahan garan la-aan waa suuqa soomaaliya burbura dowladda waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabi'iso ee ugu dambayn injineer halkuu see u aragtaa aniga waxaa way horta mu- carab waxay dhahdaan musiibata qowmin cinda qowmin fawaa'id meeshan waxaa la hadi jeer oday dhaqameed oday dhaqameedka mowqifkoodii dhulkan la kala haysto ma faa'iidaa ugu jirta iyaga in dhulka la kala haysto oo mataqaanaa had iyo jeer inay ku jirjiraan shirirkaas oo yacni aysan wax ka qaban lahayn mas iika raallika cadaalad daradan meeshan waxaa waaye nin nin shaqadiis ka soo baxo ma jirto dowladdii dad la-aan hayso oday dhaqameedyadii ma qabyaaladaa ku jirto ma fuliinimaa ku jirto wax ay qabanayeen wadankii ma waan oday dhaqameeda lagu leeyahay marka waxaa meeshan waxaa waaya ilaah in laga baqo oo shareecada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkooda inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tegi lahaa asiga inuu iska dhiibo haddii la waayana waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arrinta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn baylot nuur aadan nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulane xaashi oo ka mida dadka ku xeesha dheer xalinta khilaafaadka siiba dhulka oo labaduba jooga magaalada nairobi oo igala qaybgelaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijka mid lamid aytan ku gulmi doono sidaa iyo nabad gelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna waa barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo dhinaca iyo hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa inoo haya
kulantan waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ka warhaynta xaaladda guud ee carruurta waa mid si guud ay dunidu isha uga hayso islamarkaana miisaan xooggan la saaray sidii loo sugi lahaa marka laga yimaado xaaladaha caafimaad darre ee kala duwan ee alaaba la soo darsa carruurta xilliga yaraanta sida nafaqadarrada shubanka oo fureenka iyo weliba kuwo kaleoo halis gelin kara caafimaadkooda ayaa sidoo kale ay dunida jiraan hannaan loo dhowro caafimaadka indhaha ee carruurta xilliga ay dugsiyada ku jiraan iyadoo la samaynayo baadhitaanno isdaba joog ah iyo weliba ololayaal lagula soconayo aragtida indhaha carruurta si loo daaweeyo kuwa u baahan doctor axmed maxamed gaas waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha iyo weliba daaweyntoodaba waxaanu inooga warrami doonaa ahmiyadda ay leedahay ka warhaynta xaaladda indhaha ee carruurtu muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan in la ogaado iyagoo carruur da- iyagoo da-yaroo afar jir ilaa lix jirkaba in la ogaado inta araggoodu gaaban yahay oo deedna la saxo markaa si muraayad loogu qoray caadi u noqdaan baa ayay u muhiim tahay waa ka hortagga indhala-aanta ayay muhiim u tahay way een maadaamay ka hortagga indhala'aanta muhiim u tahay islamarkaana ahmiyaddeeda saa tilmaanta ay leedahay in- in dugsiyadii oo kale la tago la baadho weliba carruurtii la baadho baadhitaankaa marka loo samaynayo tusaale ahaan dugsigii baa lagu booqday ama carruurtii guryahay joogaan maxaa laga eegaya waa maxay qeybaha kala duwan iyo dhinacyada laga eegaya Ah, waxaa la eegayaa ta ugu dhibta yar waxa weeyaan in la cabiro almuhu inta uu arkayo Ah, ah, baha la yidhahdo e chart ayaa ayaa lagu cabiraa oo qofka lix mitir inta loo jirsiyo la yidhahaa "Een, xaggee u jeedaa waa ta ugu simbalsanee ugu dhibta yar qof waliba fahmi karo deedna markaasaa ilmo walba intuu arko la ogaanayaa deedna markaasaa la saxaya de inta badan waxaa dhacdaa dugsiyadii oo kale waxaa jira de waxaa suurtagala in eh, ay kuba jiraan caruur yaryar oo aragtidooda ay daciif tahay amaba dhinaca aragga dhibaata ka haysato si dadka waaweyn ma hadli karayaan baaritaanadaas oo kale aad sheegaysay imika e chartka hadday noqotay haddii hanaan kale loo eegayaba qaab nooceeya loo galaa hawshaasi ma xafiisa laga dhex furaya ma ma loo tegaya waa la booqanaya ma dhakhaatiirtii baa la geynaya ma iyagiiba halkan la keenaya see loo galaa inta badan Eh, laba siyoodba labadu waa muhiim weeyaan mid waa mid sharciga ama dastoorka dal walba ku qoran oo odhanaysa ilmaha iskuulka marka waalidku geeyo ee buugga la geliyo ee iskuulka la qoro macallinkaasi waa inuu markaa ilmo walba araggiisa cabiraa waa inuu yaqaanaa deedna markuu boqol arday cabiro waxa la arkaa inay boqolkiiba shan iyo toban araggoodu gaaban yihiin muraayad u baahan yahay isla markaa waa inuu waalidka yidhaahdaa dhakhtar ugee indhood aragga ha loo cabire si muraayad loogu qoro mid waa taa midna waxa weeyaan cambaign waxa la dhahaa cambaign waxa weeyaan tiim baa israacaya indhaha dhakhaatiir iyo neersiba oo dad ka shaqeeya shaqada deedna iskuul bay tegayaan iskuulka intaasoo boqol oo elementary ku jiraan deedna waxaa la bilaabaya cambaign baa lagu qaadaya isla waqti yaroo gaaban baa la soo saaraya ayaa la soo saaraya intaasoo qof oo magaranaysa ama wax arkayn ama maxaa kule arag arbahan arag kambeynkaasoo iskuulka iskuulka oo dhan markii la wada cabirayo ma lagu soo saarayo mudada gaaban tusaale ahaan maxaa la weydiinayaa ee lagu imtixaamayaa een, eh, si loo ogaado inta badan dee qofkii weynaa isaa ku imanayo ku sheegaya ku odhanaya halkaa waxba kama arko halkan kale waxba kama arko ishi way cuntaasanay tahay ilmihii yaraa waxaa suurtagal ah inaanu sheegi karin Een, maxaa la weydiinaya see loo imtixaamaya lagu ogaanaya lagu helaya inuu wax arkaya in kale caruurtu dee kolay da ahaan bay u kala yaryihiin Ah, bahalka ijaarka la idhaha ma saddex afarood dhina kulba dhinac ujeeda xaggee ujeedaan la odhaya ma kor bay ujeedaan ma hoos bay ujeedaan ma- ma bari bay ujeedaan ma galbeed bay ujeedaan ilmahu wuu garanaya hadduu kaa garan waayo afar jirka iyo wixii ka meelaha daada ahaadana digaagad baa la tusaya ama ri baa la tusaya ama muus baa la tusaya waxuu garanayo oo guriga fe- caan ku ah yaa la tusaya waxaas waa maxay inta distance la yaqaano ilaa lix mitir loo jirsiiyo marka wuu garanayaa inay waxaan digaaga tahay iyo inay muus yahay iyo inay ri tahay iyo inay neef tahay iyo inuu qo- ilmo yar yahay waxaasaa wax ayaa lagu itixaamaa afar jirkiiya waxaa lix jir iyo wixii ka weyna ii jaarkaasaa ugu dhib yaroo xagguu jeeda inta lix mitir loo jirsiiyo lagu itixaamaya tusaale ahaan waxaa dhacday waxaa la helayba caruur ama arday marka dugsiyadoo kale la tegay araggooga uu daciif yahay islamarkaana inay aragga wax ka tabanaya amaba aan wax ka arkaynin maxaa tallaabay habboonaa la qaadaa inta badan waxay noqonaysaa boqolkiiba sagaashan kuwa aragoodu yaryahay inay muraayadun u baahan yihiin intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badani waxay noqon dad muraayadun u baahan dadna muraayad baa loo qoraya hadda halkii cabirkaa iyo hawshaa laga helayo ama isbitaaladii publica ama ama meelaha privateka baa noqotee ayaa loo diraya oo dadna ilmuhu muraayada aragiisa boqolkiiba boqol ka dhigaya loo qoraya halkaas lagu ilaalinaya lixdii biloodna mar la sheekaraynaya wuu ka maarmayaa shan iyo toban jir intaan u gaarin hadduu joogto u xidho kow tiro yar oo waxaa dhici karta dee aan ahayn muraayad waa inay saxayn aragooda kuwaasna wixii kale dhibaatada kale jirta oo dee wixii la sixi karaa la saxaya way jiraan wax wax dee aan ara in la sixi karaa aynay jirin ama aan wax laga qaban karin Ah, oo kuwaasina waa waa iska jira ama meeshii kale wax loo dirayaa laisleeyahay waxbaa looga qabanaya inkastoo tiro yar tahay waayo doctor eh, markaynu ka nimaadna dugsiyadii oo kale xilliyada joogaan ama sabuuradii hadday arkayaan iyo haddaan arkayn iyo xaaladaasi baaritaanada ee loo samaynayo waalidku waxa ugu badana inta badan dee gacanta ku haya ee ubadkii wada ee maamula ee dee xaaladiisa la socda waalidkoo kale door intee leeg buu ku leeyahay se maxaa la gudboon inuu ilaalinta iyo weliba ka warhaynta ilmihii inuu wax arkayo in kale Ah, waalidku de waa ka ugu muhiimsana ilmaha ilmaha keenay dhalay ee ba- ee barbaaran iyo korinaya Ah, ilaalintiisana dee ugu muhiimsan ilaaliyaan aan runtii waalidka waxa weeye waxyaalaha soo kordhay waxaa kamid a imka nolosha kusoo kordhay baalkan la daawaday screenkan kasa ama gameskan ciyaalku ciyaaraan oo runtii dumarka aada moodo inay inay kaga nastaan oo marka fasaxoo kale iskuwada yimaadaan gamekaasay u daaranayaan baalka intaa ku forra macnihii waa sax maskaxaan wuu koraya laakiin dee physical activitygii wuu yaraynaya ama dhaqdhaqaaqa kale ciyaaray waa laga maarmay ilmo inuu ciyaaro maalintii intaasoo saacadood kabacdi ama wigii dee wigii maalin ama laba maalmood inuu ciyaaro muhiim weeye In telefishinkana waxaan ku talinayaa waalidku inuu kale inaynu hoosta ka gelin qolkay ku daawanayaan distancekiisu haba kala fogaado saddex mitir afar mitir lix mitir derbiga uu soo yaalla screenku waa inuu derbiga ka soo horjeeda ay caruurtu fadhiisataa oo inuu hoosta ka gelin hadday hoosta ka galaan aragoodu ma korayo ma korayo waxaa kaloo loo baahan yahay caruurtu ciyaarta banaanka waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay weekendka ama ama dham weekiiba dee maalinta jimco kale fasax ama iidoo kale iyo in la geeyo banaanada banaanadu waa halkay waa in badda la geeyo xoolaa ku ciyaaraan si waalidka la joogo waa inay tuulooyinkaa tagaan ama magaalada dibaddeeda oo afar iyo labaatan saacood halkaa kusoo ciyaaraan siriyadan kolla cabaan kolla cunaan kolla ciyaaraan waxaa loo baahan yahay caafimaadka maskaxda orodka jidhka iyo aragguba wuu koraya meel fogoo la eegaa waa koritaanka indhaha ay ka mid tahay Ah, waalidka taa waa lagu- waxaa kaloo waalidka raaxinaya caruurta inay u fiirsadaan araggooda buugga say u qabsadaan iyo si u eegayaan waana eegaan oo aad kaga shakiyaanba dee ay talo eh, dhakhtarka u geeyaan dhakhaatiirta Ah, indhaha ama dee meesha kale waa isleeyihin waxba lagu ogaan karaa waxaa kaloo muhiima muraayada kuwa loo qoro muraayada kuwa loo qoro muraayada wax inagu cusub dhaqan ahaan laakiinse boqolkiiba shan iyo toban baa u baahan ciyaalka marka waa in muraayada marka loo qoro loo ilaaliyaa oo joogto u xidhnaadaan markay seexanayaan mooyaane lixdii bilood mana la taskareeyo guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanintiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdixakiin maxamed shirwac oo inala socotiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha aynu ku nasanno
waayahay dhegeystayaal heesa heestaasi isha sacabka mari iyo fanaanadii khadra daahir cige waxay u dambeysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la idhaahdo lixdiiyo barhka aroornimo aynu kulmi doono waa beriye waa anigoo ah maxamed cabdi zahra ciidla nuur iyo asxaabta v o a oo dhammaantood idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.